natiijada soo baxday waxay tahay walaal in ururkii oo wadanka soo xukumayay soddonkii sana lasoo dhaafay oo lagu magacaabo african national congress anc ay doorashadani heleen boqolkiiba afartan iyo afartan iyo kow intoo dhexaysa qolada kusoo xigtana ay noqotay xisbiga la yidhahdo democratic alliance ama d a ayagana heleen boqolkiiba kow iyo labaatan iyo xisbi kale oo didin ay ahaayeen xisbigii marka hore mucaaradka ugu weynaa ay ahaayeen sanadihii lasoo dhaafay xisbigii saddexaadaha laakiin wuxuu noqday xisbi la yidhaahdo omcontosiswe ama m k loosoo gaabiyo oo ah xisbi cusub oo la sameeyey lix bil ka hor oo uu sameeyey madaxweynihii hore hore ee south africa jacob zuma taasoo markaa noqotay maaragtay hadalhaynta ugu weyn sababta ay tahay waa xisbi cusub oo aan la filaynin inuu heerkaas soo gaari karo marka xisbiga afaraadna economic freedom fighters oo e f f loosoo gaabiyo marka adiga natiijada afartaas hogaaminayaana ugu waaweyn
waa si wanaagsan cabdullaahi haddaynu eegno aynu gaar u soo qaadano xisbiga a n c oo dee dabcan taarikhdiisi aynu ognahay maxay ka dhigan tahay gaar ahaan xisbigaasi uga dhigan tahay natiijadan soo baxday
natiijada soo baxda xisbigani waxay uga dhigan tahay in uu casar fiican ka qaatay in dadkii south africa oo jeclaa oo haddii ilaa kuu roon yahay si aad ha ula shaqeeyey weliba waxyaabaha dadka sida badan ay la socon oo a n c ku saabsan waxay tahay a n c waa ururada africa ururada siyaasadeed midka ugu weynaa la yidhaahdaaba oo kun sagaal boqol iyo tobankia la sameeyey ilaa xilligaas oo boqol iyo dhowr sana ah dadkasoo south africaanka mar dagaal lagula jiro cadaankii iyo mar ay xukumayeenba ka dambeeyey oo kalsoonida badan ku qabay hadda waxay uga dhigan tahay ciqaab waxay u tahay mataqaanaa cashar fiican ay u tahay laakiin waxa nasiibka yeelay nasiibka inay nasiib leeyihiin oo aldhigi karaa sababtay tahay inkastoo hadda ay boqolkiiba konton ka badan helin si ay dalka u maamulaan oo space u baahan yihiin waxaa muhiima weli awood weyn leeyihiin oo boqolkiiba afartan waa maaragtay awood weyn boqol iyo lixdan ku dhowaad ama kabad boqol iyo lixdan iyo xubnood ay baarlamaanka oo afar boqol oo xubnooda ku yeelan doonaan marka waa cashar ay wax ku dhirsan karaan mustaqbalka ayaa la dhihi karaa wa hagaag hadda haddii tiradan ay heleen amaba ay boqolkiiba konton codadka heleen uu ka yaraaday maxaa tallaabaa hadday xigtaa dabcan de madaxweynihii waa iyaga xisbigii wadanka xukumayay muddada dheerna waa iyaga hadda jooga maxaa tallaabada laga raba amaba ay samaynayaan ama inay sameeyaan aba ay tahay tallaabadaasi maaragtay xigtaa waxay tahay horta ko marka ugu horeysay inaysan dowladda kaligood dhisi karin oo ay u baahan yihiin cid ay isbahaysi la galaan isbahaysigii laftiisa wuxuu kaga jiraa qaab oo cajiib oo ciriiri ciriiri ah sababta ay tahay xisbiyada hadda aan sheegno kaleeto tusaale ahaan saddexda xisbiyo kusoo xigaan xisbi kasta wuxuu leeyahay dhaqamadiisuu leeyahay afkaartiisuu leeyahay oo la xiriirta dhaqaalaha tusaale ahaan dhulka wadanka maaragtay hantida sida loo qaybsanayaa marka axzaab waxaa jira kasoo qaata xisbiga hadda saddexaad oo m k aan dhahnay wuxuu aaminsan yahay in xoolaha oo gacanta hantigoosadka ku jira cadaanka ay cadaan la dhihi karo kulligood inay yihiin dadka xoolaha haysta in laga soo qaado oo maaragta la qaybsho ama socialism oo kale xisbiga afaraad oo isna e f f aan dhahna wuxuu aaminsan yahay sidoo kaleeto marka afkaaraha noocaasa waxaa laga yaabaa wadanka in uu ay dhaqaalihiisa qalqal geliyaan oo wadankii democtay kama maarmo inuu soo jiito sheeg inuu soo jiito mataqaana maalgeshi dibadda inuu soo jiito inuu ganacsatada hadda xoolahooda gashadan uu dhiirigeliyo in shaqooyin la abuuro suuqa gaarka ah in xoog loo yeel waxyaabahaas a n c da kama maaranta way ogyihiin marka waxaa muuqanaysa xisbiga labaad oo d a la yiraahdo oo cadaanka ay u badan yihiin ayna hogaamiyaan oo dadka xoolaha lehna ay iyaga u badan yihiin in ay ku qasbanaan doonaan inay isbahaysi la galaan inkastoo afkaar ahaan iyo mabda ahaan ay kala duwan yihiin marka halkaasaa loo badinaya in d a da iyo a n c da ay wada shaqeeyaan ugu dambeyn cabdullahi haddaan ku weydiiyo marka laga yimaado xisbiga a n c iyo xisbiyada ama ururada kale ay tahay inay isbahaysi samaystaan iyo midaababaadidooda kala duwan dabcan waxaa codeeyay dadweynaha koonfur africa maxay iyaga uga dhigan tahay natiijadan soo baxday maxaa noloshooda iska bedeli karaa maxaa inay natiijadan ay dadku sidan ugu codeeyaan aynu daynu dib u eegna keenay taa balyada ka war horta labadaas su-aalood inay sidaan u codeeyaan horta waxa keena waxa waaye sidaan u codeeyaan aniga waxaa fahmayaa inay si fiican uga qayb qaateen aan kasoo qaadaya waxa keena waxa waaye horta dhibaatooyinkii iyo dhaqaale darrada shaqa la-aantii korontada maaragtay oo waddankan shaqayn weysay oo dhaqaale darro badan keentay iyo waxaasa horta keenay waxyaabaha kale oo hadda layaab kale oo dhinaca hadda dhinaca xun ah oo sanadkan la arka waxaa kamid ah waxyaabaha qabiilka oo kaleeta xoog lahaa ma garatay oo tusaale ahaan hadda xisbiga saddexaad oo m k aan lahaa waa kazulu mataqaanaa kazuluga la yidhaahdo waay waa qabiil dhinaca kaleeta idan waxaa la isticmaalay kaarka oo midabka la isticmaalay dad oo waxaa jiro iska dhalaha jiro oo caddaan iyo madow u dhexeeya iyagana nin baa kusoo baxo ninka shanaad ah xisbiga shanaad ah waxyaabahaas horta waa iska jiraanoo dadka waxaasoo laga qaqad laakiin waxaan kasoo qaadaynaa inay dadka ay dhaqaalaha iyo walaac ay qabaan iyo inay isbeddel sameeyaan ay ka go-need maxay uga dhigan tahay marka la yidhaahdo waddanka guud ahaan iyo shacabka haddii la yidhaahdo horta ko waddanka waxay uga dhigan tahay in dimuqraadiyiis dimuqraadiyaddiisa kobocday ayay kaga dhigan tahay sababtay tahay ayagoo aad u kala duwan ayay si xoog leh ugu soo baxeen uga qayb qaateen doorashadii isbedelena way sameeyeen marka horta waddankii la wada leeyahay iyo dimuqraadiyad kobcaysa horta kuwa waa kaga dhigan tahay tan kale dhaqaalaha xaggiisa marka la yidhaahdo wallahi haddii d a nc wada shaqeeyaan waa wax fiican wasaaradaha u kala qaybsadaan siday u kala fiican yihiin ay shaqeeyaan laakiin midda kaloo la filan kara waxa waaye dowladda markay tahay dowlad wadaag ah degenaansho la-aan waa la filan karaa oo in laisku dhegdhego oo haddii ilaha kuron yahay markii siyaasad dhaqaale ku saabsan ama wax un ku saabsan haddii baarlamaanka la keeno cod fiican xisbigii markaasi kabinetka waday ay gudbin waayaan kuwo kale kula dhegaan sida talyaaniga oo kale mararka qaarkood lagu arki jiray waxyaabahaas south africa aysan horu aqoonin oo anc wax alaale waxay keenaan intay habeenkii kusoo heshiiyaan maalintii baasmareygare maaragtay ay marsiin jireen haddaba sidii ma aha marka isku dhegdheg badan wuu jirayaa